shirku wuxuu ahaa kulan isugu yeedhay madaxweynaha dalka masar cabdifatax asiisi oo iminka ah haya xilka guddoomiyeynimo ee ururka midooda africa waxaa laga hadlayay ugu badnaan arrinta dalka sudan iyo sidoo kale dalka libya oo iyadana layskula soo qaaday inta badanna shirka waxaa kasoo qeyb galay dowlado dhowr ah madaxweynayaashooda oo u badan madaxweynayaasha deriska la-a dalalka libya iyo sudan inta badan u badnaa ay kamid yihiin madaxweynaha soomaaliya iyo congo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka djibuuti sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dalka chad wasiiro ayaa iyaguna ka soconaya dalalka kenya iyo uganda iyo nigeria iyo dalalkaas waxaa isaguna kasoo qeyb galay lataliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dalka koonfurta suudan oo isaguna shirka kasoo qeyb galay waan gartay marka intuu socday arinku ma suudan oo keliyuu ku koobnaa mise wadamada kale ee afrika iyagana qalalaasuu ka taagan yaha laga hadlay
inta badan waxaa laga hadlay dalalka suudan iyo dalka libya oo lasoo hadal qaaday isagana dalka libya sidaynu la socda iminka waxaa ka soconaya dagaal ku hareereysan ama ka dhacaya hareeraha magaalada caasimada ee tripoli dagaalkaas oo udhexeeya xukuumadda adduunka aqoonsan yahay iyo sidoo kale genera generaalka loo yaqaano xaftar marka waxaa loogu baaqay in dagaalka la joojiyo islamarkaasina argagixisada la dagaalinkeeda la iska kaashado qodobo noocaas aba iyada libya laga soo hadal qaaday lakin inta u badan waxaa laga hadlayay sudan iyo arrinteeda marka arrinta suudan sidee uga hadleen intii shirku socday madaxdii halkaa iskugu timid ma wax loo qabanaya suudan ma garab istaag iyo kaalmo ay siinayaan bay ka hadlayeen mise baaq iyo bayaan ay ujeediyeen ciidamada xukunka ka tuuray cumar xasan albashiir
waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahani shacabka reer suudan iyo ciidanka hadda la wareegay xilka kala wareegay madaxweynihii dalkaasi marka ma aysan sheegin iyagu wax hadda ay siinayaan dalka suudan oo yabooh ah hata hadda waxaa jirtay dalalka khaliijka oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhisa ku wareejinayaan militariga dalkaasi taasi oo hadda shacabka suudan ay ka mudaharaadayaan islamarkaasina arrintaasi ay kasoo horjeedaan oo ay leeyihiin lacagta hadda nala siinayo maxaa hore naloogu siin waayey iyagoo u arkay in militariga dalkaas la doonayo inuu dalkaas si fiican gacanta ugu dhigo oo aan dan loogu hanin shacabka dalkaas dadka shacabka ah ee reer suudan weli waxay dalbanayaan in militarigu gacanta dadka rayidkaa ku wareejiyaan xukunka iyo talada dalka suudan madaxdii shirka ka soo baxday arrinkaa ma ku waafaqeen maxaayse arrintaa ka yidhaahdeen madaxdu way sheegeen waxaana muddadan saddexda bilooda la kordhiyay waxay yidhaahdeen waxaan ugu talagalnay in militarigu ay helaan wakti fiican oo ay ugu wareejiyaan dirsa dimuqraadiyada dadka doorasha uga dhacdo oo gacanta dadka madaniyiinta ama dadka rayidka loogu wareejiyo marka shacabku hadda iyagu dhow waxay diidan yihiin fatrada fatradan dheer iyo waktigan militariga la siiyay bay kasoo horjeedaan waxaana iyagu doonayaan in isla haddaba gacanta shacabka lagu wareejiyo marka isdhaafka halkaas ku jira dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer suudan si gaara waxay uga shakisan yihiin dowladda masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan gacanta militariga aysan ka bixinin xukunka dalka suudan iyadoo ay ay arkaan madaxweyne cabdifatax asiisi oo sidan oo kale hore uu kala wareegay madaxweynihii hore isagoo sheegay inuu dalka gacanta u gelinayo mar kale dadka rayidka ah islamarkaasina ilaa iyo hadda aan gacanta waxba ugu celinin islamarkaasina haddadan kusii dadaalaya inuu soddon sannadood muddo ku dhowo dambe uu gacanta kusiaayo dalka masar marka iyagu taas bay ka diidan yihiin shacabka reer suudan islamarkaasina dowladahan hadda iyagu shareena waxay leeyihiin waa lagu celin doonaa gacanta shacabka xukunka dalka suudan hase ahaatee wakti baa loo baahan yahay saddex bilooda in lasii joogo ay ciidamadu gacanta kusii hayaan xukunka dalkaas waan gartay marka dhinaca kale haddaynu ka eegno cabdifatax asiisi oo sidaa adigoo sheegtay xukun militari ku qabsaday talada dalka iminkana doonaya in dastuurkii maadaamuu la bedelay ilaa labada kun iyo soddonka uu sii joogo xafiiska in haddana uu ciidamada suudan u qabto muddo saddex bilooda gudahood inay ku wareejiyaan xukunka dadka rayidka ah taa laftirkeedu miyaanay yaro la yaab ku noqonaynin markuu siisi arrinkaa ku dhawaaqay wallahi ls taa laisugula joojinayo cici hawshiisa wuu wataa islamarkaasna wuxuu ka andacoonayaa inuu doorasho isagoo kusoo baxay oo iminka uu shaadkii ciidanka dhigay shaad qof rayid ah uu kusoo gelayo meesha shacabka suudanna taa ay hadda ka shakisan yihiin ama aysan ka boodsan yihiin waa taas marka cabdifatax ciisi hawshiisa wuu wataa isagu dowladahana waxa iyagu doonayaan maadaama ay ururka africa u dhawaan ku dhawaaqay in gacanta si degdega lagu celiyo dadka rayidka ah haddii aan lagu celinin ayna waxa wada shaqeynaya ka dhexaynaynin ciidamada amaana idhahde ciidamada dalka ku qabsaday xooga ee suudan iyo ururka midooda africa cabdifatax asiisna oo iminka gacanta ku hayo ururka africa madaxtinimadeedii isagu taasu ka faaidaysanaya wuxuuna isku dayayaa inuu meesha ka saara go-aankii midooda africa uu soo saaray ahaa in aan lala shaqeynin reer sudan saa darteed buu u shaariceynayaa in ciidanku ay sii haystaan xukunka oo uuga dhigayaa mid kasoo baxday meel sharci ah oo ah qaar kamid a dowladihii ururka africa oo uu isaga madaxweynihii guddoomiyaha ka ahaa ururka africana uu ka qayb yahay shirka ama uu guddoominayaa isaga